magiciisu carabi ahaan waa faadil cabdulaahi maxamed wuxuu dhashay shan iyo labaatankii bishii agoosto kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii wuxuu lahaa ilaa lix naanaysood oo kale ahaa cabdalla maxamed faasuul abu sayf al sudaani abu aa'isha abu luqmaan faadil cabdulaahi maxamed cali iyo fu'aad maxamed waxaana looga shakisanaa inuu ahaa hogaamiyaha alqaacida ee afrikada bari wuxuu ku dhashay magaalada moroni oo ku taalla jasiiradda comoros faasuul ayaa haystay dhalasho comoroniyan iyo kenyaan ah wuxuuna ku hadli jiray shan luuqadood oo kala ah faransiiska sawaaxiliga carabiga ingiliishka iyo comoroniyaanka faasuul cabdulaahi maxamed ayaa lagu eedaynayaa inuu ka dameeyey weerarkii lagu qaaday safaaraddii maraykanku ku lahaa magaalada nairobi waxaana uu ku jiray liiska dadka sida weyn loo doonayo ee ay f b i-du raadinayso sidoo kale faasuul cabdulaahi maxamed ayaa looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa laba weerar oo lagu qaaday magaalada mombasa lix iyo labaatankii bishii nofembar sannadkii laba kun iyo labadii mid wuxuu ahaa weerarkii lagu qaaday hotel baradise oo lagu dilay shan iyo toban qof halka kan kalena uu ahaa gantaal nooca laga tuura garabka oo lala beegsada diyaarad laga leeyahay dalka israa'el oo ka kacaysa eeraboorka magaalada mombasa faasuul cabdulaahi maxamed ayaa la sheegay inuu qarxiyey qoyskiisa markii ay da-diisu ahayd saddex iyo toban sano xanaaq awgii waxaana loo aqoonsaday ninka caalamka ugu khatarsan sannadkii laba kun iyo shantii lix iyo labaatankii bishii may sannadkii laba kun iyo afartii ayaa xeerilaalyaha guud ee maraykanka john ashcroft iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka ee f b i-da robert muller ku dhawaaqeen warbixinno tilmaamaya in faasuul cabdulaahi maxamed uu ka mid yahay toddoba xubnood oo ka tirsan alqaacida kuwaasi oo qorsheynayay inay weerar qaadaan isla sannadkaasi laba kun iyo afartii bilowgii sannadkii laba kun iyo toddobadii ayaa la aaminsan yahay in faasuul uu ka soo gudbay xuduudda reesakamboni ee soomaaliya ay la wadaagta kenya xilligaasoo khilaafaadu baanu ka taagnaa soomaaliya markii laga war helay warbixintaasi diyaaradaha maraykanka nooca loo yaqaano a c boqol iyo soddon ayaa duqaymo ka bilaabay hawdka reesakamboni iyagoo bartilmaameedsanaya faasuul siddeeddii bishii janwari sannadkii laba kun iyo toddobadii dowladda maraykanka ayaa shaacisay wakhtigaas inuu geeriyooday faasuul balse waraysi ay b b c du la yeelatay safiirka maraykanka u fadhiya kenya michael renenberg ayuu ku beeniyey in la dilay faasuul mid ka mid a xaasaska faasuul cabdulaahi maxamed iyo carruur ay wadato ayaa la qabtay xilli ay isku dayayeen inay u baxsadaan kenya iyagoo ka tegayay soomaaliya waxaana lagu xiray kiunga iyadoo markii dambe la keenay magaalada nairobi si halkaasi su-aalo loogu weydiiyo si kastaba ha ahaatee warbixinadii ugu dambeeyey ee la xiriira ninkan la sheegay in la dilay ayaa sheegaya in faasuul cabdulaahi maxamed uu kaga baxsaday ciidamada biliiska kenya magaalada xeebta ee melindi labadii bishii agoosto sannadkii laba kun iyo sideedii laakiinse waxaa la xiray laba ka mid ah dadkii gargaarka u fidinayay booliiska howlgalka ku lug lahaa ayaa helay laba ka mid a baasabooradiisa iyo kombyuutar laptob ah oo uu leeyahay faasuul cabdulaahi maxamed